Dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ayaa baaq u diray guud ahaan ganacsatada ku nool magaalada, taasoo ah in ganacsatada ay joojiyaan ka ganacsiga dawooyinka daroogada. Daawooyinka sifooyinka khaldan loo isticmaalo ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Jowhar ayaa ka hadlaya arrinkan.
maalintii jimcihii waxaa sameynay siddeetan gabdhood iyakan iskugu keenay in ay dhiirigeliyaan wiilasha guryaha joogaan oo badanaa waxaa saaxiiba ay wiilasha iyo gabdhaha waalidka ayaka ugu sokeeyo in walaalkeeda balwada ka zuuliso xashiishka kaniiniga daabuuga inaysan isticmaalin gabdhaha ku wacyigelin waayo lafdhabarka guriga iyo magaalada waa hooyada dumarka waaye hadda taa maalmaha soo socotan waxaan rajeyneynaa oo qorsheynoonaa in aan qabano tababar ballaaran oo iskugu keenayno odayaasha iyo dhalinyarada iyo nabadoonada beledka inay fadhiistaan kadibna aan ka wacyigelino muqaadaraadka sida xashiiska iyo kaniiniga iyo taabuuga ganacsatada waxaa dhihi lahaa meesha lacagta faa'iida aa ka fiirinaysaan wax xalaal oo dadku u dhibeynin ka fiirsho waayo wax riski gelinayo cunugooda waayo maanta haddaa nin kale ka iibisid cunugaa tooree lagu soo dhufto gacantaada adiga magaalada ku keenay ganacsatada waxaa ka codsan laheynay balwadan ay keenayaan dhaafa hal mar wax dhan jooji lama dhahayo laakiin itemka magaalada ay keenaysan yareeyo dan inaa iska dhaaftaan idinkula tali lahayn waayo lafdhabarka magaalada waa ganacsato marka codsigeena kun iyo koo jeer waxaan dhihi lahaa waalidiinteena tihiin dadkina dhaalaa tihiin lafdhabarka magaalada tihiin anigoon aan urug dhalinyarada joorius dhalin waxaa jira ganacsato yaryar ee waxyaabahaas gado horta marka kuwaad sidaan u malaynayo ama filayo dan ayaa u geysay inay gadaan waxaana jira qorshooyin fara badan qofka bini aadanka sidiisaba qorsho wuu yeeshtaa qorshahaasna mid laba mid u noqdaa ama qorsho fiican ama qorsha xoogaa isku xun u noqdaa marka haddii dhalinyartii ama dadka qaar dan ee u geysay iyo waxyaabahaas maanduuriyaha ay gadaan waxaan leenahay marka koowaad horta qorshayaal kale inaad degtiin oo aad baalkaasi ugu soo gudbi kartiin shaqooyin kaloo fara badanaa jiro oo qofka biniaadanka maanta ah ama rag ahaado ama dumar ahaado uu samaysan karo uu abuuro karo uu ugu badbaadi karo waxyaabahaas maandooriyaha inuu gado oo dhalinyartii uu kusii marahabaabiyo maskaxda ugu sii dilo marka ganacsatadaas ganacsatadaas yaryarka ah waxyaabahaas gado waxaan dhihi lahaa samaysta qorsho kale ee ku aadan sidii aad iskaga dhaafi laheedeen waxyaabahaas maanka dooriye ee aad gadaysa